tartankan aan dhexeeyay kooxo banooniga lugta ee ku dhisan degmada caliguuleed ee koonfurta galmudug oo usaa dareerayay in muddo yaweyba hirowsheeha ku qayb galay mas-uuliyiin ku tirsan maamulka degmada baxda cayaaro degmada agaasimaha guud ee wasaaradda arrimo gudo ee galmudug iyo qaybo shalduwan ee bulshada waxaana ku mid ee mas-uuliyiinta ku qayb galay hiritaanka tartanka uusan kooriyay gudoomiyaha degmada caliguuleed iyo weliba usaa si wadajira yoon ku hadlayna muhiimada dhalinyarada deegaanada galmudug iyo angleta tartamada ciyaaro ee laka gobodow degmooyinka maamulkaas haana soo sheeno kor ah isdhexgal bulsha horta waxaa halkan lagu soo gabeeyey koobkii kooxaha heerka labaad ee degmada ceelguula ay naga soo qayb galeen gudoomiyaha degmada ceelguula mudane cabdishakuur cabdiqaadir cusmaan iyo agaasimaha guud ee gudaha agaasimaha cumar mar labaad waxaan mahad celinayaa guddigii madax bannaanaa ka shaqeeyey inuu qabsoobinta koobkan halkan waxaa baaq ugu dirayaa dhammaan bada ee qosaysa arrimaha isboortiska ee ugu horeeya wasiirka wasaarada dhallinyarada ciyaaraha degmada galmudug waxaan leenahay ceelguro waa istaagtay cageeda ku istaagtay kaliya waxaa u baahan inaan hore loo dhaqaajiyo isboortiskeeda waxaan rabnaa inaad ka gacan ka geysatid ee tartamada soo socda aan qaban doono insha allah gudoomiyaha degmada cabdishakuur cabdiqaadir cismaan abukaate ayaa tilmaamay in tartankan uu wax weyn ugu fadhiyey dhallinyarada isboortiga jecel ee ku nool degmada wuxuuna tilmaamay inay garab taagan yihiin galabtay waxaa sharaf noo ah inaan ka soo qayb galno kulankan soo xiritaanka koobka ka socday degmada ceelguula heerkiisa labaad rag dhallinyaro ah oo xirfadooda ku soo bandhigayeyna ay galabtay ku muujiyeen meeshaan guushu markastaba koox bay raaci lahayd kooxda qaada waxaa leeyahay hambalyo kooxda labaadna waa guulaysateen sidoo kale heerka labaad ayaa idinkuna timaadeen kaalinta labaad waxaan dhihi lahaa saaxiibada waa in la dardargeliyaa dhiirigelinta iyo in mar kasta loo sameeyo fursadahan oo kale dhallinyarada oo jaanisadaan oo kale ay helaan haddii ilaahay idmo waan u jeednaa marxaladda jirta iyo baahida ka jirta dhanka garoonka laakiin biidni illah insha allah warndhey waa isbedeli doontaa xaaladdu niyadda kheyra lagu hayo dhallinyarada degmada ee jeel arrimo isboortiska iyo weliba codsadeenah in wasaaradda dhallinyarada ciyaaro ee galmudug iyo ku taageerta qaybo sharduwan ee aqabka isboortiska